cali ma nooga warrami kartaa xaalada guud ee gobolka shiiba gobolka cayn
dan waad mahadsan tahay wararka naga soo gaaraya caawa ilaa galabta fiid ilaa maanta oo dhan magaalada welwel waxay kusoo warramayeen halkaasi oo ka socdo qabaqaabo xoogan oo lagu jiro sidii loo soo dhaweyn lahaa wafti heer wasiir oo ka socda maamulka lamaga baxay somalilan waftigaas oo galabta kasoo kicistimay magaalada hargeysa caawana ku sugan magaalada burco oo kamid yahay wasiirka gaashaandhiga ay kamid yihiin wasiirada gaashaandhiga arrimaha gudaha iskaarsiinta iyo wasiirnimo kale oo kasoo jeeda gobolada sool sanaagi cayn maamulka somalilan deegaan ahaan u matela maamulka somalilan wasiirada ka ah
waan gartay maxaad is leedahay way u imanayaan waa maxay hadalka laisla dhex marayo magaalada ama guud ahaanba wasiiradana u imanayaan ay doonayaan inay u yimaadaan welwel iyo agagaarkeeda
xuseen waa su-aal muhiim oo dadku inta badan ay isweydiinayaan waftigani waxay wararka furdhaca oy heshay shabakada wararka codka sheegayaan in halkaasi ay wadahadalo kula yeelan doonaan waxgaradka degmada werwer degmada werwer gaar ahaan garaad abshir garaad saalax oo isagu maanta halka degmada werwer gaaray waftigan waa waftigii ugu cuslaa ee yimaada deegaankaasi degmada werwer ama sool sanaagi caynba tan iyo intii maamulka somaliland degmada werwer uu gacanta ku dhigay muddahaasi laga joogo afar bilood ka hor ama ama waxaan sidoo kale cusman waa ugu horeysay madaxweyne siidaayo wafti intaa lag uu soo diro degmada werwer tan iyo intii xilka la wareegeysna muddahaas laga joogo saddex bilood iyo waku ka hor arrimahaas oo dhan xuseenow waftigani haddaan dib uga su-aasheeda wadaystay lama oga waxyaabaha haddan aysoo kusoo wajahayiin degmada werwer waxaase wara hoose ay sheegayaan in halkaasi wadahadalbiro yeelan doonaan waxgaradka degmada werwer iyo weliba gar afshir garasaarbaa kamid ismada gobolada sababsanayo cayn
yaad leedahay wararkan iyo wafdigan iyo yaa yaa ya yaa soo geliyay suuqa yaa nacam liigda sameeyey maadaama de wafdigu doonayana mu arrin la la daabacay baa jaraadada lagu daabacay mise waa arrin qarsoodi ah
waa su-aal muhiima shabakada wararka dotcom xubno kamid a waftigana caawa teleefonka ayaan kula xiriiray oo kamid yahay fuaadan cadde oo isaguo kusugan magaalada burco ayaan weydiiyey inuu faahfaahintan naga siiyo imaanshiyahooda wuxuuna ii sheegay inay beri tegayaan ama hal maalin kadib ama ay saacadaha socda kasii wajahan yihiin degmada werwood waxaa laga xuseen waftigan wafti aada u culus waxaana deegaanka laga dareemayaa imaanshiyahooda degmada werwood waxaana kolalka isweydiinaya ama halkaas xuseen oo ay ka dhacdaa shabaqo maadaama degmada werwood ay maamulka somaliland ay sheegayo in dadka qaarkood didan yihiin imaanshiyahooda oo si weyn dadka jiraan kasoo hooseen halkii dad kalena ay qabaabo qaban qaadanayeen sidii waftigana loosoo loo soo dhaweyn lahaa waftigu waa xamid hargeysa ka soo anbaxeen bur ay caawa ku sugan yihiin waxayna ku sitaan degmada werwood cali maxaad is leedahay haddaba siiba isimada gobolka cayn ee reer buuhoodle maxay arrintan ka yidhahdeen wax ma ka wareysatay
xuseen waa su-aal muhiim oo inta badan la isweydiinayo caawa fiidkii hotel guuleed waxaan ku booqday garaad saleebaan buraare aadan oo kujira isimada gobolada sool sanaaga cayn halka ismadii intii kala suldaan siciid garaad saleebaan buraale ku sugan yihiin magaalada busaale halkaas oo dhawaan ay sarkuf ka dhacday wadahadal ay kula leeyihiin isma ka socda dhinaca gobolka mudug lagana yaabo inay saacadaha sodayana soo gaaraan deegaanka buuhoodle salamaan buraale waxa uu u sheegay shabakada wararka dotcom oo ah shabakada kala dadku aada u akristaan ama loo dhegeysto inaanay imaanshiyaha waftigaasi shirkaasi waror aanay wax faahfaahin dheeraada kala socon laguna casoomin loona sheegin ay kasoo qayb galaan ayuu sheegay garaadku aynan ka qayb galahaynin waa sida uu caawa fiidkii garaad salebaan buraale u xaqiijiyay shabakada wararka dadka garaadka waxaan weydiiyey mar haddii hadda ka hor ay xariran ka dhaceen kulan noocan oo kale ah oo ay isku arkeen isimo iyo isimo ka socda dhinaca bariga burco saddex afar saddex bilood ka hor maxaa keenay inaad madaxweyne siilaayan oo shirkaas uu sheegay inay wadahadalkaasi ula yeelan doono ama ugula fidanayo ismada gobolada sool sanaaga cayn waftin hadda uu soo diray armay taasi la xiriirta ayaan weydiiyey waxa uu sheegay inay qorshahan garaadku sheegay inuu ka duwan yahay oo mudmudow uu kaga jiro tigitaankooda degmada werur aanay si ka qayb galayn ayuu u sheegay garaad salebaan buraale qaysan ahaan isagu shir ka soconaya degmada werur ayna warsu ka sugayaan ismada kale ayana ku sugan busaalex oo laga gobolka soo galaan iminka waxaa ku sugan xuseeno gunaanadka iyo gabagabadiiba magaalada werwer garaad abshir garaad saalax oo kamid ah ismada gobolada soorsanaagacayn kana soo sida garaad beesha guuleed garaad barkad oo isagu shirkaasi si weyn u qaban qaadanaya ugashaana isagu haatan hordhac ahaan usii tegay waxaana la isweydiinayaa yaa ay tegi doonaa shirkan ama ugashan haatan ka soconaysa ama wasiirada nimanaya wariyaakalo isin oo tegi doona dadweynuhu sida aada looga hadlaya goobaha fadhikadirika goobaha la dadka isugu yimaado warbaahintu sidoo kale warbaahinta ka soo maamulka somalilan saladada aada u daabacaya waftigeena madaxweyne siilaaye oo diray dhinaca deegaanka buuqooda le gaar ahaan degmada welibod dhinaca kale waxaa la sudinayaa bal dhinaca ammaanka waxyaabaha iska bedeli doona saxlaha soo socda mar haddii wafti inta lagi deegaankii ay xuseen ay soo gaareen oo aada looga walaacsan yahay imaanshiyahooda dadkuna ay isweydiinayaan sababaha xilligan keenay maadaama aan ognahay in gobolada soorsanagaan qaybo kamid ah ama degmada werward ama xuseenow shbakada wararka ah dadka odayaasha caawa aan la xiriirnay waxayna sheegeen inaan arrimaha ka jirkaasi ka dhacaya magaalada werward aanay waxba kala soconin waxbana aan laga ogeysiinin balse waxaa la filayaa in saacadaha soo socda ama labada maalmood ama berrito ama foodan ugu soo haysa in lakala lasoo kala ismadu ay arrimahaasi kala cadeyn doonaan sida shirka ka qaybgalasa waxyaabaha looga hadlayo balse waftigu caawa burc uu joogaa ismadiina qaarkood buuhood laku sugay qaarna waxay kusugayeen busalax waxaana si weyn looga hadlaya waxyaabaha shirkani looga hadli doono iyo inay ka qaybgeli doonaan ismadaas iyo su-aalaha la isweydiinayo ka mid ah waa arki doonaa bal waxay la yimaadaan aad iyo aad ayaa umahadsantahay cali